wasiir duulaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya doctor isamriyan maxamed xuseen iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor guleed cabdi jaliil ayaa maanta qalab xafiiseed kala duwan oo loogu talagalay in lagu qalabeeyo laguna hormariyo shaqooyinka xarunta macadka qaranka kala wareegay hay-adda african c d c agaasimaha guud ee macadka caafimaadka qaranka doctor xuseen abuubakar muxidiin oo ugu horreyn ka hadlay madasha ayaa sheegay in qalabkan uu isugu jiro qalab xafiiseed kala duwan loo adeegsan doono in lagu hormariyo shaqooyinka muhiimka ee macadka caafimaadka qaranka waxaa idinku soo dhaweynayaa xarunta maxadka caafimaadka qaranka oo maanta aan ku leenahay shirkan muhiimka ah oo daaran laba qodob oo muhiima in aan kala wareegno alaab kaabaysa ka jawaabista xaaladaha degdega ee caafimaadka nooga timid afarka c d c alaabtaas oo u iibiyey projectiga layihahda kioka project hogaamiso africa c d c sidoo kale waxaan warbixin ka dhageysan doonaa hogaanka public health emergency operation center ee qaranka lixda bilood oo ugu dambeysay xaaladaha caafimaadka ee public health emergency-ga dalka halka uu maraayo sidoo kale waxaan fursaddan uga faa'iidaysanaynaa maanta maadaama xanuun dilaac uu jiro oo dib u dilaacay xanuunka ama cudurka difteriya dalka in activation la geliyo xarunta public health emergency operation centerka si ka jawaabista xanuunkaas ay u noqoto mid waafaqsan frameworka public healthga dalka loona howlgeliyo dhammaan xarumaha public health emergency-ga ee heer state iyo heer federaal iyo sheebaarka dhexeeya qaranka intaba munaasabada way goobjoog ahaayeen wakiilla ka socday hay-adda african c d c ee qaar ka mid ah shaqaalaha macadka caafimaadka qaranka ayaa gabagabadii waxaa soo xidhay wasiir duulaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya doctor isa maryan maxamed xuseen waxayna shaqaalaha macadka caafimaadka qaranka ku boorisay inay si hufan uga faa'iidaystaan qalabkan cusub kuna horumariyaan adeegyada muhiimka ay bulshada u hayaan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa c d c sida muxuu ahaa joogtada ah ay noola garab taagan tahay hadday noqoto mxuaha tababar hadday noqoto mxuah qalab maantana aan u joogno qalabka inay nagu soo dhoweeyaan ee qalabkiina siiyaan waxaan leenahay aadaa u mahadsantihiin waana sii waxaana sii rajeynaynaa intaan in ka badan inaad keeni doontiin waxaana ka rajeynaa shaqaalaha in qalabkii loo keeno sida ay tahay inay ugu shaqeeyaan in warbixinada loo baahan yahay cudur dilaaca maadaama dhibaato badan hadda oo hore u jirin ay soo korartay idinkao dhan waxaa wadatiin emergency waxaa loo baahan yahay surveilancega inuu xoog lahaado waxaa la war la helaa talo la helaa marka haddii la early respond haddii la sameeyo waxaa imaanaysa warbixin oo aada muxuu accurate u ah oo sax u ah in la helo marka shaqaalahan waxaan rabaa arrintaas inay xooga saaraan maxaa yeelay maalmaha ugu dambeeyey maxay ahayd waxaa aada ugu soo badatay muxuu ahaa waddanka qandhooyin kala nooc nooc ah gowracato oo ilmaha maxay ahayd aada hadda ugu soo badatay waddankeenna taasoo dhibaato xoog la tahay soomaaliya waqtiyada oo hore gowracatada waa laga talaali jiray ilmaha dhibkaasna waxaa keenayo tallaal la-aanta ilmaha aysan tallaal helin marka sidaas rabtigeeda waxaan u baahannahay in kor loo qaado wacyigelinta in muxuuaha survailanska la adkeeyo aada iyo aadna qalabkan maanta la keeno loogu faa'iidaysto